inay ninka isu dhiibto oo fawaatiha uu jimaaco oo khiyaarkeeda marka intay ku oggolaato uu jimaaco qabla alqabdi guddoomasho horteed sakada waa dhacay xaquha xaqeedu waa dhacay min alimtinaaci diidmo xaggeed marka hore xaal luu ahaa oo shay marka hadda in la bixiyaa buu ahaa meerku markaasay iska oggolaatay oggolaanshahaas wuxuu keenayaa wixii markaa ay mancintii ay xaqu lahayd inay isu diiddo in waxeedii la siiye mooyaane mar hadday mar oggolaatay inuu jimaaco khalaas xaggaas ka dhacyiin mar dambe markaa soo rogaalcin kari mayso oo la eedan mayso inaad keento mooyaane waxa weeyaan maxaan ku dhahdaa yaani ii iman maysa waayo marka hore mar hadday fasaxdo oggolaatay hadkaasi bilaaban waayahay wuxuu yidhi fainsalamad hadday dhiibt sallamad hadday dhiibto nafsaha nafteeda ileyhi si ay u dhiibto oo fawatiha uu jimaaco qabla alqabdi yacni qabdo iyo guddoomasho xoolii guddoonto ka hor yacni uu jimaaco saqada xaquhaa xaqeedu waa dhacay min alimtinaaci diidmo yacni marka ay xaq lahayd wain waradat furqatun min jihatihaa halkana wuxuu sheegayaa waxyaalihii meerka ridayey oo meerkii markaa uu dhammaantii dhacayo iyo niskii waxna ka dambeeya wain waradat hadday soo aroorto furqatun ay timaado furqatun kala tag min jihatihaa xaggeeda hadduu kala tag uu ka yimaado qabla adukhuuli yacni galmo ka hor wadaalika tusaale wuxuu noqonayaa bian aslamad waaba inay soo islaamtay labadii gaale haweenadii islaamtay oo mase irtadad way ridowday saqada almahru maharki waa dhacaya maharkii furqadu mar hadday jaanib zawja ka timaado qabla dukhuul waxaa weeye meerki waa dhacaya oo wuxuu leeyahay saalou keenay waa inay soo islaamtay laba gaal bay ahaayeen way islaamtay amase waxa weeyaan way ridowday oo diinta ilahay bay ka baxday waxay noqonaysaa markaa in uu dhaco meherkii uu dhaco khulcigii baa isaga qudhiistay soo gelaya oo khulcigii ay meherkii isku furatay oo ay dee maaragtay ama bacad dukuul ha ahaade ama qabla dukuulba ha ahaadee khulcigiina dee meher ma leh oo iyadaa wixii markaa dee isku furatay hibadii baa soo gelaysa oo meher ku dhacaya hadday hibayso oo tidhaahdo wixii meher ahaa ad igu mehersatay waan kuu hibeeyey ama markuu siiyey ay ku celiso ama ibraa ay la timaado ka saamaxdo iyo tanaasul ay ka tanaasusho iyana dee meherka waa dhacaya marka mar hadday ka tanaasusho iyadaa waxay dhidhigtay xaaladahaas wey xaaladaha marka meherka dhacaya aw min jihatihi aw amase waradat way soo aroortay furqadii min jihatihi xaggiisa ayay ka soo aroortay oo xaggiisa kala tagu ka yimi wadalika bian aslama waaba inuu soo islaamay iyadiina ay gaalnimo ku dambayso aw amase irtadda uu ridoobay oo diintii ka baxay aw amase tallaqa yaani uu furay waana qabla dukhuul saqada nisfuhu saqada wuu dhacayaa nisfuhu barhkii ayaa dhacaya wayarjicu wuu laabanayaa ninkii fii nisfihi niskii kale ayuu laabanayaa in kaana hadduu yahay baaqiyan niskaasi mid halay hadduu yahay bicayni cayntiisii hadduu yahay mid baaqiya sadaasi cayn ahaantiidu baaqiya halkan wuxuu ka hadlaya markaa niskiyo wuxuu leeyahay haddii uu firqadu ay ka timi xagga ninka uu soo islaamo waa kala tageen markaa dee kalaqaajiyo waxba ismale amase waxa weeyaan wuuba ridoobay oo diintii buu ka baxay ama isagoo kale diin bay noqdeen ama wuu furay oo isagoo aan u galmoonin buu furay oo furiin baa meeshii yimi dee aayaddi baaba ahayd wain طallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna waqad faradtum lahunna fariida fa niصfu maa faradtum ilaa yacfuuna wayacfuu aladi biyadi cumdanka markaa nis baa intaaba sugmaya buu leeyahy nisna waa dhacay nisna waa sugnay marka haddii uu bixiyey oo haweenayde markii hore meerka uu siiyey wuxuu ku laabanayaa niskii kale haddii markaa cayntii ay baaqi tahay oo shaygii uu meerka u siiyey cayntiisi ay joogto niskiisa uuna sii weyey shaygan y wailaa haddii kale oo ilaadu maxay u taallaa shaygan la magacaabay haddaanu baaqahayn cayntiisa waabaynu talsay waabaynu milkigiisa ka baxay wailaa haddii kale fa nisfi qiimatii ay yarjicuhu laabanayaa ilaa fa yarjicuhu laabanayaa ilaa nisfi qiimatihi qiimihiisa niskii yani barhkii buu laabanayaa aqalla maa qiima ka ugu yar xaalu yahay niskaasi kaanat ahayd min alcaqdi caqdiga laga soo bilaabo ilaa talafi ilaa dhammaansho laga soo gaadho yani wuxuu markaa ka hadlayaa un niskii uu u laabanayey iyo niska uu bixinayo ayuu ka hadlayaadoo haddii markaa shaygan la magacaabay cayntiisu aanay ahayn mid baaqi ah wixii gacanba kuma jiraan cayntiisi shaygan wax u magacaabay wixii waa tagen maalan awrkaas hebel abaan meerkuu yahay awrkii markaa waxa weeyaan dee waaba talfay ama milkigiisuba ka baxay niskiisaa ku bixinayaa marka waxaa leegayaa buu leeyahay awrkaasi marka la eego qiimihiisa oo maalintii caqdigu uu joogay ee la meherinayey ilaa maalintuu talfiga inta u dhaxaysa markuu u qiimaha yaraa qiimihiisu markuu ugu yaraa ayaa niskii loo celinayay waa niskii isaga loo celinayay ayuu ka hadlaya oo qiimaha markaa intaas ta la eego inta marba qiimuu taagnaa maogtahay qiimaha markaa uu ugu yaraa ayuunbaa niskiisa ninkii loo celinayaa taas ku laabanaya imaamu nawowi isagu wuxuu leeyahy maye biaqali qiimatay yowma alcaqdi waalqabdi maalinta guddoomashada iyo maalinta caqdiga marba tii qiimihiisa uu yaraa niskiisuna ha loo celiyo ninkii saasuu markaa isagu tilmaamay nawowi raafici bay tilmaameen wa ilaa haddii kale wuu yidhi oo aanu shaygii musamaha baaqi cayntiisi ahayn waayahay fa nisfu qiimatii fa yarjicu uu laabanaya ninkii ilaa nisfi qiimatii shayga qiimihiisa barhkii ayuu u laabanaya aqala maa qiimo ka ugu yar xaaluu yahay niskaasina kaanat ahayd min alcaqdi ila talaf laga bilaabo caqdiga oo wejisku marku dhaca ila talaf taas ayaa loo celinaya fain kaana hadduu yahay sadaaqi zaa'idan mid zaa'ida hadduu yahay ziyaade hadduu yahay ziyaadatan ziyaado taasoo munfasilatan mid soocan ah rajaca wuu laabanayaa ninkii fi nisfi ayuu ku laabanayaa duuna ziyaadata ziyaadata mada oo ziyaada iyadaa leh waayo shaygii u bixiyey ee sadaaqa ahaa waa kordhay nee neef buu ahaadoo qaalin bay ahayd oo iska tarantay fara badan baa geel badan ba ka soo baxay waayahay ziyaadada shaqo kuma leh wuxuu bixiyey uun niskeeduunbu markaa isaguna uu yeelanaya oo la noqonaya waaye aw amase mutasilatan kaana sadaaqi wuxuu ahaa ziyaadatan buu ahaa ziyaadadaasoo mutasilatan mid la xidhiidhsataa oo wuxuu baxshay ziyaado la xidhiidhsatoo la socotaa takhayarad way dooranaysa haweenaydii bayna raddihi inay celiso zaa'idan xaaluya mid kororsimadiisii wata wa bayna nisfi qiimatihi wa bayna dafci nisfi qiimatihi ama qiimihiisa niskii inay bixiso bay khiyaar u leedahay shay keliya way lakin wuu naaxay maalan fulud buu ahaa wuu iska naaxay ama maxaan ku dhahdaa maaragtay addoon buu ahaa oo aqoon baa u korodhay iyo waxbaa u ziyaaday meelahaasaa laga eegaya marka haddii caynkaa tahay iyada khiyaantay ile kani markaa qaybsami maayo mar ziyaadatan waa mutasilo waa la xidhsataaye iyadaa markaa door leh inay isku qiimo bixiso iyo inay celiso iyadaa markaa u door leh wain kaana hadduu yahay wuli naaqisan mid naaqisa hadduu yahay nuqsaanu manfaca loo jeeda taa nuqsaantaas nuqsaanu manfaca ee nuqsaanu cayn maaha manfacadiisa nuqsa masalan addoon buu ahaadoo u indhabeelay ama se wuu xanuunsaday ama se shaqaduu yaqiinay farsamadiiu ilaawey in kaana hadduu yahay sadaaqaas naaqisan mid naaqisa hadduu yahay takhayara wuu dooranayaa ninkii bayna akhdihi qaadashadii sadaaqii naaqisan xaaluu yahay mid naaqis iyo wa bayna nisfi qiimatihi qiimihiisa barhkii yani maxaan ku dhahdaa ayuu markaa khiyaar u leeyahay haddii nuqsaani meesha ay timiyo wuxuu baxshayba uu naaqismay markaa khiyaarka isagaa yeelanaya oo ile niska loo celinayo waa meesha hadda laga hadlayaaye yaa markaa isagaa khiyaar u leh intaan ku jirto allahu tacaala uma maharu lmili هو ما يرغب به في مثلها فيعتبر بمن يساويها من نساء عصباتها صداق iyo meherkeenu kusoo guda jiray halkan wuxuu ka bilaabayaa meher mithliga waxa la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa aynu in badan soo marnay uma dabeetana maharulmithli maharulmithilku huwa isagu maa ee ladii kii weeyaan yurgabu bihi yani lagu jeclaado amase lagu doono fii milihaa iyadoo kale haweenayda la qabo iyadoo kale ah wixii lagu doono ayaa la yidhaahdaa oo fa yuctabaru markaa waa la ictibaariyaa xagga meherulmithliga biman axad baa la ictibaarinaya oo la tixgelinayaa yusaawiiha la siman iyada oo min nisaa'i casabaatiha casabadeeda yacni haweenka ah fi sinni xagga daada ayaa laga ictibaariyaa walcaqli xagga caqliga ayaa laga eegaa iyo fahmada waljamaali xagga quruxda ayaa laga ictibaariyaa walyasaari xagga hodantinimada ayaa laga eegaa wathuyuubati carmalnimada ayaa laga eegaa iyo walbakaarati bakaarada ee gabadhnimada iyo walbeledi beledkaba wuxuu aynu soo maraynay meelo badan oo meherku haddii aan la magacaabin oo kale ha dhowto meherumithli uu isaga dhacayo ama nikaaxi baaba faasid ah musamiin meesha waa ka baxaya waxaa imanaya waxa la yhaha meherumithli meeluu yimaada meherumithligaas meherumithligaasi markaa muxuu yahay oo waxyaabaha lagu doono iyada talle ayniga talla midka ah wixii lagu doono ee lagu jeclaado oo waxaa laga eegayaa dumarka marka iyada casabadeeda ah gabdhih ay walaala ahaayeen isku aabba ahaayeen ama ay shaqiiqaad ka ahaayeen maxaan ku dhahay xaggii eedooyinka xaggaas baa laga eegaa marka hore oo weliba waxaa la fiirinayaa kuwa la da'da ah da'da xaggeeda waa laga eegayaa caqliga iyo fahmadeeda iyo xaggaana waa laga fiirinayaa quruxda waa laga eegayaa maxaan ku dhahdaa hodantinimada carmalnimo waxaa la yidhahdaa gabadhnimo beledka marka ay joogto arrimahaasoo dhan baa la eegaya marka la fiirinayo cidda markaa dee musaawiga u ah ee la doonaya in markaa lagu sargoosto marka waa in xaggaana laga eega oo dee waxaa dhici karta in labadii kale wax ku kala duwanaadaan marka halkaasaa laga fiirinaya marka la leeyahay meherumithli marka tanno ay la nooca iyada la-aynigaa ee istilmaamay isaga wada dhow yihiin waxa lagu mehersado ayaa iyadiina meher looga dhigaya mehermilu markaa macanidu wacaynka waayo wuxuu yidhi fain ikhtasat hadday la gooni noqoto haweenaydii bimaziidin ziyaada hadday la gooni noqoto dheeraad aw amase naqsin nuqsaan oo tilmaamii lasoo sheegay ay nuqsaan la gooni noqoto ruuciya waa la ilaaliyaa daalika madkuurkaa lasoo sheegay macnaha wuxuu uga jeedaa halka kan haddii ay sifaad dheeraada wadato oo kuwii qaraabadeeda ahay lagu eegayay ay sifaad iyo tilmaamo fiican oo ka ziyaada ay leedahay tilmaamaha waa la ilaalinayaa oo xaggii meherku dee ziyaada halkaa waa yeelan karaa hadday tilmaamihii ka hoosayso oo ay ka duwan tahayna taana waa la eegayaa oo marka waxay noqonaysaa inay ka hoosayn karto ictibaarkeeday markaa leedahay fain lam yakun laha haddaanu haweenaydii u sugnayn casabaatun casabooyin casabadu waa xaggii dee uun casabadii marka xagga dhaxalka u ka hadli jiray oo min annisaa'i haweenkii ah fa bilarxaam ee fa yuctabaru waxaa la fiirinayaa bilarxaami dadkii ahlu dawil arxaamka ahaa ayaa la eegayaa oo dawil arxaamku maaha kii dhaxalka halkan eh wuxuu u jeedaa xagga hooyada markaa loo gudbaya haddii casaba la waayey oo casaba markaa lagu eego oo walaasheed iyo eedooyin iyo arrimaha haddii xaggaa la waayey waxaa loo kacayaa xagga hooyadaa loo kacaya oo dawil arxaamku dee eedooyinku waa dawil arxaam bay ahaan jireen laakiin hadda macnaha kuma socdo waa xaggii hooyada barricimka habaryarihii iyo xaggaasaa marka loo noqonaya wa ilaa haddii kale oo riximkaa xagga hooyada qaraabada xagga hooyada haddii la waayo dumarkii ku saabsanaa fa binisaa'i beladiha ay fa yuctabaru waa la ictibaarinayaa binisaa'i beladihaa dumarka beledkeeda ayaa la eegayaa dumarka beledkeeda ah ayaa la fiirinayaa oo kuwaas wixii uniyada la mid ah ee iyadoo kale tilmaameeda laga helo waxa lagu guursaday curfigu suu yahay iyo waman axad baa la fiirinayaa yushbihuhaa iyada shabbaha oo tilmaamaha iyo sifaadkaa dee aqraadu ay ku kala duwanaato baa laga eegaya marka kuwaasunbaa meher mithil looga qiyaasanayaadoo kuwaa waxa lagu meheriyo iyunba iyadan lagu meherinaya oo meher mithliga way ka qaataan qur-aanka maalan laa junaaxa calaykum in طallaqtum الnisaaءa maa lam tamasuuhunna aw tafriduu lahunna fariida waydinaan waxba u goynin oo markaa dee farad aan loo goyn maxay noqonaysaa xaggee laga keenaya waa dee meher mithli halkaasay ka qiyaasaan wuxuu yidhi marka waidaa acsara bilmahri qabla اdukhuuli waidaa waqtiga acsara uu waayo bilmahri meherkii markuu waado oo maaragtay uu heli waayo qabla اdukhuuli galmo galmood ka hor haday ku adkaato meherkii falaha waxaa u sugnaaday haweenaydii alfasku fasakhitaan ninka iska fasakhdo aw bacdahu bacda adukhuuli markuu u galmooday kadib haddii uu waado meherkii falaa ay falaa faska laha fask ma laha acsara waxaa li acsara fulaanun ay iftaqara waa wadaaqa xaalu qofku markuu dee sabool noqdo o caydhooba ayaa loo jeeda marka halkan wuxuu ka wadaa waxa weeye meherkii haddii uu ninkii waado qofkii dumara intaan u galmoonin oo dee meherku hataynu soo kala sheegay inuu xaallo yahay iyo inuu yahay mu'ajal iyo arrimayna dee meesha waa jirayaan marka waxa weeyaan xaq bay u leedahay inay markaa tidhaahdo anuu mar haddaadan meeryahaynin fask baa raba inaan ma jirayso waayo waxaa weeyaan caqdigan dee ciwadkiisii oo markaa dee oggolaansho jidhkeeda ay u oggolaato ciwadkii inuu bixiyo weeyaan ciwadkii mar haddaanu bixinayna xaq bay leedahay markaa inay fask qaadato sida qofkii hadduu shay soo iibsado markaa mabiicii intaan la dhiibin dee ninka odhan karaa ilaa aad lacagtii bixsaan oo alaabta ku siin maayo wixii aynu ku heshiinay waxaa weeyaan shaygaad iga iibsatay oo markaa dee weli gacantiisa ku jirta qofkii iibiyey ilaa aad kharashka iska bixiso dee lacagtii bix haddii kale anu waxba ku siin maayo wuu odhan karaa marka iyana waa caynkaas oo kale laakiin haddii dukhuuluu dhaco oo waataynu horeba u soo maray dee xaqeedii ay oggolaato xaq iyadoo ay lahayd ee imtinaaca ay oggolaato oo fasaxado falaa faska khilaaf baa ku jira iyada qudheeda laakiin wuxuu leeyahy halka kasta raajix waxaa weeyaan madhabku inaanay faski yeelanayn mar haddii ay markii hore fasaxdo oggolaatay marka dambe fask xaq u yeelan mayso fa in ikhtalafa hadday iskhilaafaan labadii isqabay ninkii iyo haweenaydii fii qabdi sadaaqi meherka yacni guddoomashadiisii hadday isu khilaafaan faalqawlu qawluhaa qawlku waa qawlkeeda meherkii baa la isku khilaafay imaad siinin iyo waan ku siiyey oo adig iga qaado gacanta kaa saaray iyo igamaad saarin markay caynkaa tahay wax markhaatiyaan aan lahayn meeshii markhaatiyaashu albayinatu cala almuddaci waاlyamiinu calaa man ankar marka asalku waa haddii markhaati la waaye falqawlu qowluhaa imanaysa haddii markhaatiyaal la waayey oo iyaduna leedahay meherkii layma siin isaguna leeyahay waan ku siiyey alqowlu qowlaha weeye oo qofka la yidhaahdo qowlka isagaa iskalena macnaha waa la dhaarinaya iyadaa dhaaranaysa waxay ku dhaaranaysaa inaanay gacan ku dhigin oo waxba aanay gacanteeda soo gelin bay ku dhaaranaysaa tasaa loo kala xukumaya aw fi lwad'i ikhtalafa waxay isku khilaafeen fi lwad'i jimaac iyo galmadii bay isku khilaafeen faqawluhu ay falqawlu qawluhu qowlka isagaa iskale ninkaa iska leh wuu jimaacay bay leedahay isna wuxu le ma jimaacin adalku halkaas ka taagan yahi uma tegin anugu ille haddaan u tegin oo meesha kala tagay waxbaa ka ratimaya marka isagaa dhaaranaya inaanu u galmoonin oo aanu markaa jimaac la imanin ayaa markaa lagu dhaarinaya waa garta markaa wuxuu leeyahay falqowlu qowluhu waman waia waman axadka wadi'a jimaaca imra'atan haweenen qofka u galmooda bishubhatin shubha ugu taga ismoodsiis khalad aw amase fii nikaaxin nikaaxay ugu galmooday haweeney nikaaxaasoo faasidi nikaax faasida ah aw amase zinan buu ku jimaacay wahiya walxaaliya iyaduna mukrahatun mid la khasbay ay tahay lazimahu qofka waxaa ku laazimaya ninkaa mahrulmili mahrulmili baa ku laazimaya wain daawacathu hadday u hoggaansanaatay cala zinaa zinadii hadday ku ateecday markuu weydiistay falaa mahra laha wax mahra ma laha wuxuu leeyahy maalan haddii ninkii haweenaydu u tago shubha maxay noqon kartaa aqalkiisii sarirtii uu ku seexanayay haweenaydiisa uu maaragtay u tegi jiray baa un qof ka jiifto oo xaaskiisa u haysto ayuu ka dulboodi isagoo markaa isleh haweeneedaa meesha kuu jiifta shubhay iska noqonaysa waa dee naagtiisii maaha laakiin meeshii naagtiisii buu mooday galmadaa loo tegey meher bay yeelanaysaa laakiin meherkaasi meheru mili weeyaan nikaax faasid ah iyadoo isle waxaa kaa dhammaaday ciddadii ninkii hore furay ay u haysato buu iska mehersaday isna aanu ogeyn weli ciddadiina ku jirto galmadaa uu tegey jimaacna meeshii waa dhacay waxay noqonaysaa waxaa la bixinayaa meher baa la bixinaya wuu khasbay oo zine ayuu ugu tegey uu khasbay waxaa weeyaan meherulmili baa intaaba laga rabaa haddiise iyadoo u hoggaansanaatay oo oo markaa nikaaxa faasiska wuxuu noqon karaa maalan oo kale waxyaabaha dhaca oo hadda inuu qofku iska guursado haweenayay biduuni waliyin biduuni weliyin hadduu naagtiisa hadda ay sameeyaan oo dee qoftii oo lala baxayo oo la meherinayo nikaaxa faasid baa la yidhahdaa laakiin hadduu u galmoodo nikaaxii waxaa ka ratimaya meher baa ka ratimaya ayuma imra'atin tazawajat bigayri idni waliyaha fanikaaxuhaa baail fanikaaxuhaa baail fanikaaxuhaa baail fain dakala biha buu rasuulku yidhi hadduu nikaaxu waa baail hadduu u galmoodana falaha almahru bima istaxalla min farjiha meher bay leedahay bannaysashadii uu farjigeeda maaragtay wuxuu ku bannaystay ayuu markaa meher ka bixinaya masaladan haddii uu ay zina ay u tago wax mehera ma leh haddii ay markaa zinadii labaduba isla oggolaadeen taasu hadal ma laha oo mahrulbagiyi khabiiun waa kii rasuulku yidhi abii yani waa wuxuu siinaya haweeneyda ninkii naagta u tegayey zinadii waxa ugu tegayey qaarkood waabay israaciyaanoo sida ibnu cuthaymiin oo kale fii sharxu mumtic wuxuu leeyahay ama mid la khasbay ha ahaado ama ma ayaan la khasbine wax meheri meesha marna iman maayo waxayثu ulliqat ulliqat washuطira almahru laa mutcata laha waxayثu meeloo ulliqat la furay haweenaydii waa intaan u tegin washuطira walxaal qad shuطira almahru meherkiina la badheeyo ama tashaطara almahru meherkuu badhoobo laa mutcata laha wax mutcaha haweenaydii yeelan mayso waxayثu meeloo lam yatashaطar yani aanu meherkii badhoobin oo see baanu baru noqonaynin imaa bian laa yajiba shayءun wa inaan waxba waajibin oo meherba aanay lahayn wadalika kalmufawadati mufawadadii oo kale weeye naagtii tii ninkii weligeedii meheri meher la'aan idaa waqtiga طulliqad la furo qabla الdukuuli galmo ka hor la furo wاlfardi wa qabla اlfardi intaan la goynin meherkii la furo oo kaleba weeye aw amase bian yajiba alkullu dhammaan meherkii waa inuu waajibo wadalika tusaalaheedu ka طalaaqi furiinkii weeye bacda اdukhuuli galmo gadaasheed la furay wajaba laha waxaa u waajibaya labadaa xaaladooda dambe almutcatu mutca ayaa waajibaysa halka markaa wuxuu ka hadlayaa tusaalayaal buu ka hadlayaadoo tusaalayaashaas waxaa weeyaan haweenaydu wixii mutcada la odhan jiray mutca wamaticuuhunna wax mutca layaa jiro oo haweenayda marka la furo xaaladaha qaarkood sagootin baa layaha waxoogaa sagootis ah oo inta la bixinaya iyo sida loo bixinayana xagga dambu kaaga sheegayaa marka un afar xaalo ayaa halkan soo geli karaa afartaa xaal waxay noqon karaan xaaladda koowaad inuu ninkii haweenaydii furo intaanu la aqalgelin oo aan u tegin isagoo meherkiina magacaabay caqdi dabadii markii caqdii dhacay kadib uu magacaabay way isku khilaafsan yihiin haweenaydaas maxay mudanaysaa marka la furay kadib jumhuur ulfuqaha waxay leeyihiin nisfulmeher bay leedahay wax mutcaana ma laha meherkiina barhkii bay yeelanaysaa mutcana ma leh وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ونصف ما فرضتم hadaa furtaan idinkuana weynayda u galmoon waad meher u goyseen meherkaa barhkii bay yeelanaysaa waxaa taa la mida hadduu furo isagoo aanu galmoonin meherkii hadduu magacaabo caqdiga gudihiisa oo markii hore mehersanaya meherka waa magacaabay markaa meherka ha la magacaabo caqdiga gudihiisa ha lagu magacaabo ama bacdalcaqdiba ha la magacaabee waxa weeye nisfulmeher bay yeelanaysaa laakiin tan dambe waa biitifaaqi alfuqahaa ee nisfulmeher yeelanayso mutcana wax mutcaana male cinda jumhuuri fuqahaa laakiin a'immada qaar baa waxay leeyihiin yani waxa weeyaan mutcada qaar baa odhanaya way yeelanaysaadoo walilmuطallaqaati mataacun bilmacruufi xaqan cala lmuttaqiin oo dee muطallaqa waa caan bay yidhaahdeen laakiin qowlka hore ayaa raajixa taasi markaa waa masalada hore ee uu ku leeyahay waxaysu طulliqat haddii la furo waa qabla dukhuule washuطira almehru laa mutcata laa taas waa ta ta kalena laba suura ka baxday oo maxay tahay waa inuu furay haweenaydii intaanu u galmoonin meherna aanu u magacaabin laa fi alcaqdi walaa bacda alcaqdi meherba uma sheegin ama caqdi gudihaa uma sheegin ama caqdiga kadib uma sheegin meherkii waa sida mufawadadii oo kale oo haweenaydaa mufawadada laleeyahay oo waxay ku leedahay weligeedii oo kale meheri biduuni biduuni meher iyo meheri bay tidhi markaa meher la'aan la meheriyo ama u ka aamustaba caynmeheriba meherkii baa laga aamusta saas oo kale markay caynkaa tahayna mufawadada la yidhahdaado mar haddii aanay la magacaabin meher ee qabla dukhuulna la furo mutaca u waajibaysa mutaca u waajibaysa laa junaaxa calaykum in طallaqtum الnisaaءa maa lam tamasuuhunna aw tafriduu lahunna fariida wamaticuuhunna yacni wax dhibaataya kuma sugna haddaad dumarkii furtaan intaydaan u galmoon oo idinaan meherna u goynin yani maaragtay wax fariidaa meherkii baa loo jeedaaye tamtiic iyo sagootinta iyo xoogaa baa laga tuuraya la siinaya taasi waa mid waxaa kaloo dambaysa haddii maalan dee uu fur haweenaydii uu qabay ee la aqalgalay meherkeedana loo sheegay ama caqdiga gudiisa ha loogu sheegay ama bacdocaqdi ha loo sheegay ee jumhuurtu waxay leeyihiin waxa weye mutcayay leedahay fatacaalayna waa kii rasulku xitaa kulaa dumarkii fatacaalayna umatickunna wa usarixkunna saraaxan jamiilan oo taasina waxa weeye xaaladda uu leeyahay أو بأن يجب الكل كالطلاق بعد الدخول وجب لها المتعة وهي وحول وهي متعادي شيء شيء وهي شيء قاسو يقدره وجانقين يقياسيو القاضي نك قاضي قابا جانقين يقياس تدل إيماني باجتهادي اجتهاد كيسا يقول إيمانيا ويعتبر حفيرنا نك قاضي فيه يعني شيء قديس حال الزوجين لبا يسقب حال كودو إيجيا mutacadan markaa la siinayo qofka dumar ee sagootinta ee lagu maaragtay dirayo ama bixinayo waxaa la eegayaa ninkan iyo haweenayda dhexdooda la eegayaadoo ninka muxuu haystaa cala almuusici qadaruhu wa cala almuqtiri qadaruhu hadduu ninka ninhoodana wuxuu leeyahay waxaa weeye wax fiican baa laleeyahay ku bixi haddii maxaan ku dhahdaa uu faqiir yahay wax isaga markaa u dhigmaya ayuu bixinaya faslun waliimatu alcursi sunnatun halkana wuxuu ka gelayaa waliimada waxaa la yidhaahdo oo qofkii marka uu arooso maaragtay allabarigii iyo sooriyadii wuxuu qalayay ee cunadii la samaynayay baa la yidhahdaa waliimatu lcursi cursiga waliimadiisa sunnatun sunno weeye waa qowlka jumhuur ahlicilmi ay qabaan oo rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh saxaabigiina waa kii amray maaragtay inuu walimaysto wasunnatu sunnuhu waxa weeye an yuulima inuu ku walimaysto bishaati neef adhiya neef adhiya inuu qasho oo qada ka dhigo ayaa maxaan ku dhahay hadyigii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka waxyaabahay ka hadlaan waxaa ka mid ah waliimadu wakhtigee bay noqonaysaa waktulwaliima waa goorma waliimada wakhtigeedu waa bacda dukhuul marka gabadhii iyo loo xareeyo ninkii markaa weeye waliimadu oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh zaynab ibnu jahsh markuu guursado xadiidku wuxuu ahaa asbaxa annabiyu bihaa caruusan wuxuu waa barisay rasuulku isagoo aroos ah fadaca alqawma fa asaabuu biha acaam markaasuu qoomku u yeedhay oo ay markaa cunnadii ay cuneen waa markuu hoyday markaa walimadu waxay noqonaysaa hoyashada kadib wuxuu kaloo amray cabdiraxmaan ibni cawf an yuulima bacdamaa ra'aa ahara sufra markuu ku arkay yani waxyaabihii cadarkii odaygii la marsanayay arooska ku saabsanaa oo yidhi waan waan guursaday markaasuu walimada amray oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waa kii ku yidhi baaraka allaahu laka awlim walow bishaatin yacnii neef adhiga baa alla ka dhige walimayse ayuu rasuulku ku yidhi marka waxay ahayd bacda dukhuul bay ahayd marka wax go'an ma leeyahay wax go'an male wayajuusu waxaa bannaan inuu ku walimaysto maa tayasara wixii fududaada min aطacaami cunno xaggii wixii cunnada ka fududaada ayuu ku walimaysanaya oo xadiidka anas oo rasuulku salawaatu ullahi wasalam a khaybar iyo madiina dhexdeeda waa kii ku nagaa saddex maalmood oo safiya bintu xuyi ibn akhtab markuu la aqalgalay marka wuxuu anas leeyahay fadacawtu lmuslimiina ilaa waliimatihi dadkii waxaan ugu yeedhay waliimadii rasuulka famaa kaana fiiha min khubsin khubsin walaa laxmin hilib iyo baashi loon jiray kibista ay cuni jireenna meesha kuma jirin wuxuu amray bilantaaci fa ulqiya fiiha atamru waalakid baali maxaanku dhahdaa hargo ay wadatani buu fara in la fidiyo kadibna timir iyo xoogaa maaragtay akidkaas oo caana fadhiya wax noocaasa ayuun baa laisku waxeeyey intaasaa waxay noqotay waliimadii maa tayasara wey marka habayn dadka culays badan iyo takaaliif badan laysa saarana maaha qofku wuxuu heli karo inuu ku walimaysta unba asal ah waayahay waman duciya qofka loo yeedho ilayhaa walimada looga yeedho lazimathu way ku waajibaysaa إda duciya axadukum ila alwaliimati falyatiha haddii midkoon midkiin walimada looga yeedho falyatiha yimaado walimadii ijaabadeedu waa waajib walimatulcursi marka qofka looga yeedho waa waajib inuu qofka soo xaadiro inuun maaragtay shuruud wax diidaya oo markaa dee munkar iyo arrimaha u sheegi doono in la helo mooyaane waayo faidaa xadara faidaa waktiga marka wuxuu leeyahay haddii uu sooman yahayna dee waa waa imanaya iyada ku dhiida fain kaana muftiran falyacam wain kaana saa'iman falyusalli ayaa xadiidka muslim ahaa haddii uu afran yahayna ha cuno oo raashinkii qadadii loo keenay walimada ha cuno haddii uu sooman yahayna ha duceeyo oo markaa mar kastaba imaantinka dan baa ku jirta inuu duceeyo iyo inuu cunadii wax ka cuno bay noqonaysaa wuxuu yidhi fain kaana saa'iman hadduu sooman yahay taawucan sawma taawuc hadduu sooman yahay walam yashuqa walxaal lam yashuqa aanu dhibaynin calaa saaxibi alwaliimati ninka walimada lena aanu dhibaynin sawmu soomkiisu aanu dhibaynin fa itmaamu sawmi sawmka uu dhammaystiro ayaa afdal fadli badan xoogaa tafsiil buu geynayaadoo ninkan u yeedhay hadduu qofku soom faradayeed isagoo ictinaa kaa furin mayso laakiin soon sunnaha hadduu iska soomanaa oo loogu yeedhay qadadii waliimada ahayd labaa loo kala qaadayo haddii soomkani uu ninkan waxoogaa dee uu rabo in cunnada u dhadhamiyo oo nin dee taqi oo caynkaas uula rabo oo markaa soomkan uu leeyay muxuu maaragtay u cuni waaye raashinka ka yar xumaanayo waxaa weeyaan inuu afuro ayaa fadli badan haddii aanu waxba dhibaata kaga imanayna oo saaxiibkii meeshii inu ay muhim tahay doon haba duceeyana inuu soonkiisa kaga wato ayaa fadli badan buu leeyay wain shaqa calayhi wain shaqa hadduu dhibayo calayhi ay cala daaci kuu yeedhaya hadduu dhibayo sawmuhu soomka madcuga hadduu dhibayo faalfidru afuritaan ayaa afdalu fadli badan waliwujuubi alijaabati shuruudun waliwujuubi alijaabati ijaabo waajibnimadeed waxaa u sugnaaday shuruudun shuruud baa u sugnaatay inuu ajiibo uu yimaado meeshii looga yeedhay oo waliimadu ay ka jirtay shuruud bay leedahay shuruud baa kala timaysa maxaa u horreeya an laa yakusa waa inaanu ku gooni yeelin kii dadka u yeedhayay bihaa waliimadii alaqniyaha dadkii hodanka ahaa ee xoolaha lahaa waa inaanu ku gooni yeelin oo dadka qaar baa uun inta wax haysata uun kaalka u qaybqaybinaya intii wax haysatay qaadu guriga uga bislayd ee maalqabeenta ahayd baa kaal loo qaybqaybinaya maarata udheerka iska xaadiriya masaakiin cidina waxuma dhiibin maxay noqonaysaa taas sharu طacaami طacaamu اlwaliima yudcaa ilayha alagniyaa wayutraku اlfuqaraa rasuulku caynkaasi wey طacaam waxaa u shar badan waliimada looga yeedho kuwa akhniyada ah oo ninkii hodan ahaa waxoogaagii iska haystay looga yeedho oo fuqarada laga tago marka waxaan sax ahayn in dadka ladan uun casuumaddii waliba kucus looga yeedho fuqarada in laga dhaqaajiyo saman ta noocaas la tegi maayo mar haddii meesha uun dad teeganaya uun oo niba ninku ka shaar weynaa ganacsatadii iyo waaadadii jeebka wax ugu jireen iyo meesha la isugu yeedhay meeshaa isku tegin baraka ma taalle oaan dadka kale loo yeedhin fuqara aana ku jirin waayahay waan yadcuuhu fi اlyowmi alawali waan yadcuuhu waa inuu u yeedho kii dhawaaqayey shaksigii fi اlyowmi alawali maalinta hore waa inuu u yeedho marka wujuubkii ku hadlaya fain awlama hadduu walimeeyo alaaثata ayaamin saddex maalmood oo fadacaahu u yeedho shaksi mucayankaa fi اlyowmi الثaani maalintii labaad u yeedho lam tajib waajib maa ijaabadii ijaabadii waajibi mayso aw amase fi aalii maalin saddexaad dib u yeedhay kurihat waa la kaaday ijaabatu ijaabadiisa waa la kaaday hadduu xadiidka ku soo horray mawduuca waa daciif طacaamu awali yowmin xaqun wa طacaamu yowmi الثaani sunnatun wa طacaamu yowmi الثaali sumcatun waman samaca samaca allahu bih oo imaamu tirmidi u wariyey xadiidkaa sanadka waa daciif waan laa yuxdirahu likhawfin minhu waan laa yuxdirahu inaanu yani soo xaadirin oo aanu keenin yuxdira addaacihu oo madcuugii ah oo aanu keenin likhawfin cabsi daraaddeed waa inaanu u keenin minhu isagoo ka cabsanayo ama mise dabcan quuldarayn fii jaahihi jaahiisa uu rajaynayo oo isaga wax ka rabo labada midna wa inaanu keenin oo qofkan u yeedhayo waa in markaa uu ka baqayo oo isleeyaalale armaaba kiis kugu dhaca haddii maanta haduu yeedhi weydo waaya marka taas maaha inuu ugu yeedho oo qofku inaanu saa ku keenin hadduu saa ugu yeedho markaa inu waxba ajiibo waajib kuma aha waan laa yakuuna waa inaanu ahayn tama ay hunaaka meesha man axad waa inaanu ku sugnayn yata'addaa uu ku dhibaatoonayo qofka loo yeedhayaa oo mise laa taliiqu aan u habboonayn bihi ay manka xaggiisa mujaalasatu la fadhiisigiisu aan u habboonayn oo dadka mooryaani ciyaalasuq iyo meesha ku fadhfadhiyaan waxaa kaloo shuruudda ka mid a ciduu ku dhibaatoonaya meesha waa inaanu joogin qofkan loo yeedhayo ciduu ku dhibaatoonaya hadday meesha joogto waxa weeye oo maaragtay cadaawad iyo wuxuun ka dhexeeyaan laga yaaba de in wuxuun isku dhac ka yimaado maaha inuu tago amase meesha waxaa jira dad iska liito oo aan macaan lahayn oo iska maaragtay budhley ah midhan baa kusoo ururay meesha waxaa weeye kuwaasna soo xaadir maayo walaa munkarun walaa yakuun waa inaanu ahayn munkarun munkar waanu ahayn oo min zamrin iyo wa khamrin iyo wa farshin mismaarkii la garaacayey iyo khamrigii iyo farshi xariirin faraash xariira iyo waxaas meesha waa inaan ahayn wa suwari xayawaanin xayawaan noole suwarkii suuradihii wayaana meesha oolin kuwaasoo calaa saqafin manquushatin lagu xardhay calaa saqfin saqafka guriga lagu xardhay aw jidaarin jidaarka lagu xardhay aw wisaadatin barkin meesha taa lagu xardhay barkintaasoo mansuubatin taagan oo hadday dee iska guglantahay ama maaragtay in oo lagu dengisaday iyo meel hoose iska taallo way ka duwan tahay waayo aw amase sitrin manquushatin lagu xardhay waanaanu ahayn suwarka xayawaanku sitrin alaa xagga yani calaa saqaf baad ku cadfaysaaye sitrin yani daah mid lagu xardhay waynaanay ahayn aw awbin mare mid lagu wixii aan ahayn awbkaasoo maktuubin caleyh korkiisa lagu qoray munkarun shay munkara waxyaabahaasoo dhan meesha weyan iyo hayri daalika waxyaabihii taa kayrkooda muxaramaadkii ah oo de xadiidka cali u daliiloo طacaan baan sameeyey buu ihi markaasaan fadacawtu rasuul allahi baan u yeedhay oo markaasuu gurigii sawira ku arkay oo ka laabtay rasuulka faqultu yaa rasuul allahi maa arjacaka biabi anta wa ummi qaala ina fi lbeyti sitran fiihi tasaawir waxaa yaalla daah sawira leh malaa'igtuna ma soo gasho guriga sawiradu ay yaalliin wixii noola ah xayawaan noola ah ama bani aadam ama makhluuqaad kale oo noola ah sawirkiisu markaa in la taagtaaga meelaasoo dhigo ma bannaana waayo wuxuu yidhi markaa de wixii munkar o dhan wakayri daalika waxay u taallaa munkarba meeshii ikhtilaaf baa ka jira rag iyo dool baa isdhex boodaya meeshii waxa weeyaan music baa laga tumayaa oo waxbaa laga tumayaa maaragtay waxbaa ka jira waxaasoo dhan la tegi maayo meesha noocaas waayo fain kaana almunkaru munkarkii hadduu yahay yazuulu mid zuulaya bixuduurihi kii madcugahay loo yeedhay imaatikiisa hadduu ku zuulayo aw mase kaanat isuwaru suwarkii waxay ahaayeen cala alardi mawduucatan kuwa la dhigay cala alardi bay ahaadeen fii bisaadin gogol korkii la saaray oo dhulka xag hoosa aw mase mikhadatin kaanat suwarkii waxay ahaatay manquushatan kuwa lagu naqshadeeyey fii makhadatin yani baashi maxaa barkimo barkimadaasoo yartakibu ku dangiigsanaya calayhaa korkeeda oo mase suwarkii waxay ahaayeen maqduucata ra'si kuwa madaxa laga gooyey bay ahaadeen aw mase waxay ahaayeen suwar ashajari dhir iyo wixii la mida suuradahood bay ahaayeen falyaxdur ha yimaada marka xaaladaha noocana waaba nin sheekoo laga hibaysanayo oo dumar iyo rag wixii isdhex doodaya marka meesha yimaada la kala yaacaya oo dumarkuna qolkooday tegayaan ragguna halkooda fadhiisanaya ama haddii wax laga gargaraacayo wixii baa meesha ka baxayo oo waa in markaa dee ixtiraam iyo wax loo hayo dhib male marka munkarkii buu zuulay khayraad baaba ka xasilay meesha munkarkiina lagu kala yaaciyo jooji maxaan ku dhaha dee xoogaa raashinkiisiina iska soo cun waayahay haddii sawirkii la diidanaa uu meel hoose yaallo oo xaqiran yahay ama barkin maaragtay laiskaga dangiigsanayo ama shay madaxa laga jaray oo aan noloshii ka wada suuragal ahayn ama se waa dhir iyo wixii la mida dhibaato marta walaa yukrahu lama kahdo nasru sukari sukar daadinteed iyo wanaxwi wixii kula mida filimlaakaati cuquudda marka la xidhayo maarata guddoomashaday waxa la samaynayo waxa weeye arrintaasi wax baasiya ma leh ayaaba ay sameeyen nimantaasaan ku arko ay sameeyaan marka qofka dumar la meheriyey meel ku dhaco markaasay nacnac iyo xanjo waxbay saa u daadeen markaasaa raggii meesha fadhiyen baa mar keliya odayaal iyo ragga waa ku yaacaya wixii waa baan la yaabi jiraan kulubta ku arkay marka dib ruuxan baas ay samaynayaan marka wixii la kala boobaya ninba wax u qaadana markaasaa warbaxan maxay markaa shuruuc waa meel ku yaallaan oo kutub ku qoran weeyaan arrintan waxaas in la kala booboobo arrintaas wuxuu leeyahay lama kahan laakiin waa la kahday ama waa karaaha ama waa xaaraanba bale hu isagu nasrigaas waxaa la firdhinayaa oo ama dee nacnac ama xanjo ama sukarnabaad xumasaa loo daadiya oo marka meesha caqdigu dhaco bay saydhinayaan marka saa loo saydhiyaa dadka meesha joogo dhan ku yaacaya inba wax qaadanaya qaabka noocaasi wey bal huwa nasrigaas khilaaf اlأwlى waa khilaaf اlأwlى buu sheeku leeyahay wairtiqaadu gurashadiisuna ayضا khilaaf اlأwlى si awladaa bay khilaafsan tahay bay leeyihin adugu marka waxaa ka hadlay arrinta tan xadiidkii baa jira صaxiix الbukhaari ku sugnaa xadiid cabdilaahi ibn yaزiid alanصaari naha rasuul اlahi sal اله alay slm an الnuhba wاlmusla waxyaabaha boobka iyo muslada ayuu reer marka shawkaani marku ka hadlayna awtaarka xadiidka waa ymaaniyo ymantan wax walba ba isticmaalayeen wاlxaasilu أna أxaadiiث الnahyi can الnuhba haabitaة can الnabiy sal اله alay slm min طariiqi jamacati min الصaxaaba xadiidkaasu ka soo hadlay waxay keenaysaa buu yidhi wahiya taqtadii taxriimu kulu intihaadi wax kastoo la dhaco wa min jumlaةi dalika intihaabu الnisaar saynaya boobkeeda oo nisaarka la daadinaya marka xursiga boobkeeduna waa soo gelayaa buu idhi wakariha maalikun wajamaacatun annuhba fii nisaar curf imaam maalik iyo yani rag badanoo jamaacada way karaahiyeysay marka karaahadaas ama waa karaaha taxriim ama waa karaaha tanziih marka arrintaas sia raajix waa weeye inay karaaha tahay inagu maba naqaan bay wax la firdhiyeen laakiin waa dhaqan carabta agteeda adhex yaallo aan la golen wabilahi tawfiiq subxaanaka allahuma waxamdika ashhadu an raximah allahu tacaala baabu mucaasharati اlaswaaj dadkii isqabay mucaasharada iyo mucaamalada dhexdooda ah ayuu u baab yahay oo alla subxaanahu wa tacaala labadan qof ee isqaba ee qoysku uu ka koomayo oo zawjka iyo zawjada ah waxa weeyaan mucaasharo iyo mucaamalo wanaagsan xusnulcishra ayaa alla subxaanahu wa tacaala dhexdooda dhigay tiibuu markaa ka hadlaya wuxuu uhi yajibu calaa kulli waaxidin yajibu waxaa waajiba calaa kulli waaxidin mid kasta korkii waxaa ku waajib ah oo min azawjayni labadii isqabay ka mid ah almucaasharatu mucaamalo bilmacruufi shay wanaaggiisa la yaqaan ay ku mucaamalaan ayaa ku waajib ah yacni waxaa labadaba korkooda waxaa saaran mucaashara tayiba wacaashiruuhunna bilmacruuf baa ilaha yidhi subxaanahu wa tacaala kula mucaamala dumarka shay macruufo wanaaggiisa la yaqaano rasuulkuna salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiis wuxuu ku leeyahay استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج دمرك waxaa u dardaarantaan khayrka iyo wanaagga waxaa laga abuuray feer qalloocan marka horeba way qalloocan tahay oo qalloocaasay ku abuuran tahay qofka ayaa la rabaa mucaamalo wanaagsan iyo hadal fiican iyo dhaqan wanaagsan inuu kula mucaamalo oo xusnulcishraas waxay noqonaysaa inuu suxbadeeda iyo la noolaanshaheeda wanaajiyo iyada qudheeda waa laga doonayaa wixii dhiba dhibka inuu ka haysto oo aanu dhibaabayn oo mashaakil u geysan wixii xuquuqa inaanu ka meermeerin qof waliba labadiisa dhina dhinaciisa kale ka ilaaliyo weji furfurnaansho iyo gacantoo loo wanaajiyo iyo deeqda iyo wax badan baa soo gelaya oo iyana walahunna milu aladii calayhinna bilmacruufa kaalidhi subxaana wa tacaala wa badlu maa shay dhiibidii ayaa ku waajib ah oo laga rabaa yalzamuhu yani laazim ku ah mid kasta oo labadiis qabay ah min hayri matlin meermeerin la'aan uu u bixiyo u dhiibo labadan qof waxaa laga rabaa wixii ku laazima mid waliba inuu bixiyo oo isagoo aan meermeerin wax leha la iman matlulghaniyi dulma waa kii rasuulku yidhi qofka hanigaa wixii lagu lahaa hadduu meermeeriyo waa daalim marka qof walba oo labadan isqaba ah wixii xaq loogu lahaa inuu meermeeriyaa dulmi bay noqonaysaa oo haddii uu ka dalbo wixii xaq ay dalabto uu xaq ugu lahaa mariinkii marihii bay ka dalabtay oo xaq ay u lahayd inuu werwareejiyo waxa weeye waa dulmi haddii isagu uu dalbado haweenaydii oo firaashkii uu ka dalbo inuu timaado inay meermeeriso waa dulmi idaa daca arajul mar'atahu faabat lacanatha almalaa'ikatu xataa tusbix haddii ninku haweenaysa u yeedho oo firaashka ugu yeedho oo ay diido malaa'igta ayaa nacdalaysa ilaa intay ka waabariisanayso ayaa rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaa min hayri matlin walaa idhaari karaahatin iyo karaaho iyo nicitaan muujinteed la'aanteed baa waa inay lagu bixiyo iyadoo wax la yidhaahdo karaahiya nacayb iyo qofkii aan loo muujinaynin marka itixaaqiisa la siinayo in maaragtay xoogaa la nacayo waa in maaragtay qofka uu weji furaansho iyo wixii xaq loogu lahaa markuu dhiibayo inuu si wanaagsan u muujiyo ayaa la doonaya oo u bixiyo wayaxrumu waxaa xaaraana cala arajuli ninkii waxaa ka xaaraana an yuskina inuu dejiyo zawjatayni laba xaas inuu dejiyo fii maskanin waaxid guri keliya ilaa biridaahumaa raalli ahaanshooda mooyaane oo ilaahay subxaanaه wa tacaala waxyaabaha uu ninka ku waajibiyey ee qofka dumaray ku leedahay waxaa ka mid ah maskan iyo guri askinuuhunna min xayثu sakantum min wujdikum buu ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala fuqahadu marka waxay isku waafaqsan yihiin inaanay bannaanayn hal guri in laysku keeno labadii qof ee dumarka ahaa ee uu qabay ninku ama saddexoo hadduu qabo inuu isugu keeno ama afartii guri keliya isugu keeno oo arrintaas xaqeedii weeye gurigu marka waxa weeyaan ma bannaanaanayso arrintaas waxayna keenaysaa inaanay mucaasharadii iyo mucaamaladii wanaagsan aanay ahayn oo wacaashiruuhunna bilmacruuf ayaa la yidhi taasi markaa mucaasharo fiican maaha waxay keenaysaa muran iyo dood iyo maaragtay waa isku hinaasaan oo isku masayraan dumarku dhexdooda markaa mashaakil bay keenaysaa gurigaa la isugu keenayaa waxaa dhici karta marka meeshii de guri la wada degan yahay sanqadhi baa u baxaysa oo markuu takaya la joogo meel baa hallaasi ay arrintuu tahdo laga yaabo qosolka iyo dhaadhaada dhacaysa ta kale waa ku jiranaysaa marka xaggaa waxoogaa si habsamiya ay isugu dhacdo tii kale marka iyada namar baa ku taagan qolkeedii markay ku jirto xaggaana sheekada dheera baxaysa markaa meesha iscaaj iyo maaragtay buuq baa ka jiraya waa meel maaragtay aan deganayn marka waa in la kala fogeeyaa waana xaqeeda ay markaa khaaliska ah oo ay garu leedahay inay guri hesho oo aan iyada inay ka tanaasulaan oo yidhahan aan meel iska wada degno taas iyagu waa xaqoodii oo ay ka tanaasuli karaan laakiin asal ahaan adigu inaad sugu keento nin ahaan haddaad tahay wax bannaan maaha waxaad ka qaadanaysaa ilaahay subxaana wa tacala maruu ka warramayey rasuulka iyo reerihiisa يا أيها الذين آمنوا laa tadkhuluu buyuuta annabiyi ilaa an yuudana lakum guryaha rasuulka ayaa layidhi oo guryay ahaayeen mid waliba guri bay lahayd xujuraat marka waxaa weeyaan in laysugu keena meel sax maaha oo sharci maaha walahu an yamnacahaa meel walahu wuxuu leeyahay an yamnacahaa inuu haweenaydii u diido min alkhuruuji bixitaan min manzilihi gurigiisa ay ka baxdo inuu u diida ayuu xaq u leeyahay oo dee daacadii baa laga doonayaa hoygeeduna gurigeeduna waa meeshii loogu talagalay inay ku nagaato waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ka dhigay haweenayda meesha hoygooda waa aqalkeeda aqalkeeda inay ka baxda maaha dan un bay ku bixi kartaa iyo xaajo iyo daruura iyo wax noocaasa daahirka lafdigan waxaad mooddaa inay tahay xitaa masaajidka in loo diidayo baa hadalka daahirkiisu ka muuqanaya laakiin rasuulku wuxuu yidhi laa tamnacuu masaajid allahi imaa allah saas o kale yacni dumarka ha u diidina inay masaajidda yimaadaan laakiin haddii fitno laga baqayo fitno haddii laga cabsanayo waa loo diidi karaa ama iyada qudheedu ay ku baxayso iyadoo cadar iyo wax ismaraysay ama aan xijaabkii sharcigaa wadanin ama si qaab daran inay ku baxdo waa loo waa loo diidi karaa xaaraan weeye midda kale waxa weeyaan haddii ehelkeeda ay soo booqonayso oo aabbaheed iyo hooyadeediyana iyada qudheedu mar haddii mucaashara laga hadlayo mucaasharada wanaagsan iyo mucaamalada wanaagsan maha inuu diido inuu diido haddii meeshii mafsado iyo dhibaato aan aanu ka baqaynin ay ka timaado waxa weeye mucaasharada fiican waxaa ka mid inu ogolaado aabbaheed iyo hooyadeedina soo boqoto fain maata lahaa fain maata hadduu dhinto lahaa qariibun qariib ay qof u dhow ay leedahay gabadhii xigtadeedii hadduu dhinto aabbaheed hooyadeed walaalkeed istuxibba waxaa loo sunneeyey ninkii an yaadana laha inuu u fasaxo fi lkhuruuj bixitaan inuu u fasaxo ayaa loo sunneeyey oo marka ay ka qayb qaadato soo siyaarato qaraabadeedii geeridu ku timi waase haddii aan iyada qudheedu aanay munkar ku dhacaynin oo darbulkhuduud iyo dabana garaac iyo baroor iyo waxaa haddii ay ka suuragal tahay la fasaxi maayo waayo munkarka lama oggola inay wax tallaabo qaado oo khata ah waman lahu nisaaun waman axadkii lahu wuu sugan yahay nisaaun haween qofkay u sugan yihiin laa yajibu calayhi korkiisa waajib kuma aha an yaqsima inuu qaybiyo lahunna iyaga bale lahu waxaa u sugan alicraadu jeesi canhunna uu ka jeesto oo bilaa ifmin dembi la'aan oo waxba inuu habeen walba guri ku hoydo waxba qasab kuma ahae hadduu doono guri gaaraaba iska kiraysanaya meelihiisa hawdheelitu iska dego ayuu iskaga maqnaanaya laakiin waxaa uun meeshii la rabaa xaqoodii inay helaan oo xaqoodii inay helaan oo dee u yimaado oo wixii firaashkay xaq ugu lahaayeen inaanu ka qadin baa la doonaya laakiin waxba khasab maaha in la yidhaahdo waxa weeyaan waa inaad habeen baalka joogtaa waa sida saxa laakiin haddii uu meel gaara iska dego oo midba markaa xaqeeda markeeda u yimaado habeen habeen isaga soo dhaco oo isaga yimaado albaabka isaga soo garaaco isagoo maaragtay wax dhiba ma leh marka cadligu waa laga rabaa laakiin waxaa laga hadlayaa inaan isaga waajib ku ahayn waa xaqiisa ayaa la leeyahay mabiidka iyo tegitaanka waabay meel tegayaan walaysa lahu an yabtadi'a almabiita walaysa lahu uma sugnaanin shakhsigii zawjkii an yabtadi'a inuu ku bilaabo almabiita barigii iyo hoyaatinkii cinda ixdaahunna midkood inuu ku bilaabo ma aha ilaa bilqurcati qorituur mooyaane oo hadhow markuu rabo inuu mid walba habeenkeeda dee u soo hoydo oo aanu gaar markaa isagu u deganayn waxaa waajib ku ah iskama bilaabi karo heblaayaan ka bilaabaya gurigeeda ma aha meeshuu ka bilaabayo qori tuurasho ayuu ku samaynayaa tii markaa uu u soo baxda ayuu markaa ku bilaabayaa fain baata hadduu baryo cinda waaxidatin mid agteeda hadduu ku baryo haweenkiisii ka mida waaxidadaasoo minhunna haweenkii ka mida lazimahu waxaa ku laazimaya shaksigii ninka ahaa almabiitu hoyaatin iyo baritaan cinda albaaqiyaati intii soo hadhay uu u hoydo biqadrihi qadri lmabiiti cinda alwaaxida middii intuu la joogay qadarkeed oo kale inuu ku baryo ayaa la doonaya wuxuu bilaabay marka hadduu marka hore waxoogaa iska yar fallaagoobada oo dheel iska deganaa ama guri gaara iska deganaa oo ka maqnaa haweenka oo marba isaga imanaya xaqoodan gudayey markii dambe wuxuu go'aansaday inuu dee la dego waxaa laga rabaa inuu sameeyo wuxuu ku bilaabayo qorituur buu ku bilowday mid walba intuu la deganaabuu ta kale la deganaanayo hadduu tan habeen la joogay ta kalena dee habeen bay noqonaysaa hadduu mid laba habeen la joogay ta kalena laba habeen bay noqonaysaa saasaa laga doonaya cadligu waa caynkaa faida araada hadduu doono alqasma qaybin hadduu doono oo intii soo hadhayna inuu qaybiyana aqraca iyana waa u qori tuuraya hiblaayaa u soo baxday uu ku bilaabay laba kalea wale harhsan teebuu ku xijinaya iyada qudheeda qorituur buu ku gelayaa mid hiblaayan iskaga bilaabaya maaha faman kharajat faman midii kharajat ay soo baxdo qurcatuhaa qorituurkooda uu soo baxo qaddamahaa iyada ayuu hormariyaa oo qaybkeed ka hormariyaa wayaqsimu wuu qaybiyaa lilxaa'idi tii xaydada ahayd iyo wanufasaa tii maxaanku idhaahdaa umusha ahayd iyo walmariidati tii xanuunsanaysay iyo waradqaa'i tii awdnayd oo hilib iyo wax noocaasi xubinkii taranka u ka soo baxay intaba wuu u qaybiyaado iyaga dhaafi maayo oo odhan maayo kuwaas si kala yihiine iyagu markaa cadaalad mala odhan maayo saddexdiisii dumarka ahaa mid baa xayda oo hadda ayaamahan xaydka ku jirta mid baa iska umula mid baa iska sariirta taalo tacbaana odhan maayo adugu iska yara waxaysan tahay halkaaga bal qoryaankan baan isaga hooyanaya habeennadane sax maaha oo hoyaadinkani maaha macnihiisu uun in meeshii jimaac iyo galma ay jirto ee hoyaadinku waa xaqeedii in lala baryo oo xaqeeda ay qaadato taa intii lala joogay baa tana lala joogaya ama cudurdaar ha haysato oo xagga xaaja gudashada ama yaanay haysanne waxa weeyaan xaqeeda ayay yeelanaysaa fain kaana macahu xorratun fain kaana hadduu yahay macahu la jirkiisa zawjka la jirkiisa xorratun mid xore hadday tahay iyo waamatun addoon qasama waa qaybiyaa lilxorati tii xortahayd wuu qaybiyaa midla maa shay wax kula mida lilamati u sugan maratayn laba jeer yacni waxa weeye ninkii addooniya buu haystaa iyo mid xor ah buu isu keenay marka waxa weye isku mid noqon maayaan oo waxba dee ta addoon tahay alaaba cadligu waxba saas lagama rabo waa laga badinaya tii xortayd baa labanlaab la siinaya fain khiftum an laa tacdilu fawaaxida aw maa malakat aymaanukum waa laga qaadanaya marka iyaga wax cadli oo caynkaasi haweenkee addoommaha ahaa inaanay jirin oo fawaaxida iyo wixii gacantiinu ay soo gasho haddaydina cadaalad samayn karayn baa layidhi oo xadiis baa jira cali bin abi aalib min aلsunnati ida taزawaja alxora alamati qasama lilxorati laylatayn wail'amati laylatun haddii ninkuu mid xora ku dulguursado addoon xorta laba habeen buu uga dhigaa addoontana habeen daara qudni baa wariyey inkastoo ibnu kasiir fii kitaabkiisa irshaad faqiih ilaa macrifati adilati tambih uu leeyahay ibnu abi leyla oo sayulxifdi ayaa ku jira xadiidkan wa aqalu lqasmi laylatun aqalu lqasmi qaybta qaybinta ta ugu yeehay laylatun habeen weeye tartanka iyo nawbada wax lagu qaybinayo waxa ugu yeehay wax weeye waa habeen wayatbacuhaa habeenkaa waxaa raaca yowmun maalin qablaha horteeda aw bacdaha gadaasheeda oo marka uu wax lagu qaybinayo oo la leeyahay maalan saddex buu qabaa ama afar buu qabaa ama labuu qabaa tartanka ama dawrka wareegayo waxa loogu qaybinaya waxa weeye habeen maalin la socoto habeen maalin la socoto oo afar iyo labaatan saacadood ah marka waxa weeyaan taasaa ugu yar wixii intaa ka yar dee maaragtay gelina taa ha laga dhigo gelina tan ama habeenna tan laga dhigo maalina xagga laga dhigo markaa taasi ma jirto wa agaruka ugu badanayna alaaatu ayaamin saddex maalmood ayaa ugu badan oo macnaha saddex maalmoodna tan inuu la joogo saddex maalmoodna tan inuu la joogo walaa yuzaadu lagama ziyaadiyo calaa daalika arrinkaa lagama ziyaadiyo raalli ahaanshooda mooyaane haddii ay maalan dee raalli isaga yihiin oo ninkii waxoogaa dee reeri baa kala durugsan meelba ma wada joogaan oo duruuf iska jirto xaggaana bil baan ku maqnaanayaa xaggana bil baan joogayaa iska bannaantay mar haddii ay maaragtay duruuf iska yimaadaan ay ku kala raalli yihiin dhibaataa ma laha wacimaadu lqasmi alleylu wacimaadu lqasmi qaybta asalkeedu iyo dubdhaxaadkeeda iyo tiirkeedu alleylu habeenkii weeye oo habeenka ayaa asal ah habeenkii ayaa markaa asal oo la tirina la xisaabinayaa والنهار maalintuna taabicun mid raacsan weeye habeenka liman axad maciishatuhu noloshiisu binahaari ay tahay shaqadiisu maalintii ay tahay fain kaanad hadday tahay maciishatuhu shaqadiisu bileyli habeenkii hadday tahay wadaalika alxaarisi waa qofkii waardiyaha ee gaadhka ahaado kaleba weeye fa cimaadu qasmihi qaybtiisa asalkeedu binahaari maalintii bay ahaatay isaga maalintii baa hawsha maaragtay la eeganaya wuxuu ka hadlayaa marka maxaa asal ah oo dee mid waa tabac oo maalintii midna waa asal waa habeenkii marka waxoogaa maalintii waa la yar fudaydinaya laakiin habeenkii hawshii waa adag tahay meel kale inuu qabqabto lama ogola xaggii reerihii kale oo maalan ilaahay wuxuu leey wajacalna alleyla libaasan wajacalna annahaara macaashan habeenkii baanu marin baanu ka dhignay oo hubaanu ka dhignayoo hoyaatin iyo markaa seexashadii iyo mabiidkii waa habeennimo maalintiina waa shaqatag maalintiina waa shaqatag taas baa asal ah laakiin haddii ninkiiba shaqadiisii uu fooftegaya habeenkii ay tahay meel buu gaarhka ayaa waa waardiye marka isaga waxaa la odhanayaa maalintii weeye qaybta uu dumarka waxu qaybinayaa maalintii baa marka ahamiyaddeeda leh ila habeenkii shaquu ku magan yahay walaa yajibu calayhi waun walaa yajibu waajibaha calayhi korkiisa waط'un yacni waxa leeya galmo waajib kuma aha oo marka la leeyahay habeenba meel ha ku baryo oo mid walba habeenkeeda ay tegayso in la yidhaahdo habeenkana taas baad u tagtay tanna waa in habeenkeeda aad gudataadoo cadaalad ka samaysa xaggii galmadana iyadu waajib maaha waayo arrintaas waxay ku xidhan tahay xagga nashaadka iyo xagga himiloodka waana almaylu alqahri bay yidhaahdaan waa shay markaa qofka awooddiisa ka baxsan oo awooddiisa aanu kula iman karaynin si unbu markaa wuxu isaga yimaadaan waxaa la rabaa un qof inaan laga tegin oo la dayicin oo xoqeeda qof walba la mariyo laakiin haddii ay kala yar bataan waxaa weeyaan wax dhibaataa yeelan mayso oo waajibku ma aha laakiin tundab waxaa la sunneeyey ataswiyatu simitaan ayaa la sunneeyey baynahunna dhexdooda uu simo fiihi ay fi lwadci uu ku simo inuu iska simo habeenba mid uu maaragtay habeen shaqadiisa uu uu qaybiyo xagga maaragtay hawlgalka oo midba maaragtay habeen siiyo habeenna kalena iska ag joogo taas ayaa sunno ah waxbase waajibkuma aha wa fii saa'ir alistimtaacaat yacni tamatuca iyo raaxaysiga kale ayaa qudhiisa maxaanku la sunneeyey in la simo oo taataabashadii iyo farakacyaalkii iyo sheekadii iyo arrimahaasoo dhan waxaa la doonaya cadligu inuu qudhiisi jiro oo midna haddii laysaga sheekeeyo oo sheekeedu ay tahay hallaasis ka toosan waddadeeda haysata oo aad la isugu wacan yahay midna maaragtay afka un loo buuro oo aan shaqaba la isku lahayn oo madaxa ungeya ay tahay meeshu sax ma aha madaxa ungeya xil baa ku saaraneh meesha uun ka muuqano uu ka muuqo maaha sax waxaa la rabaa inaad dabciso haddii xitaa waxoogaa naftii maaragtay ama qaleef xaggeeda kaaga yimaado oo laga yaabo